waxaan rabaa inaa idhaahdo asxaabta hadda ka shaqaynaysa dastuurka jenaraalka senatarka cabdi xasan xawaale qaybdiid oo guddoomiyaha uu yahay saaxiibow sidii kii hore loo xadayan ka loo xadin dastuurkaa ha la ilaaliyo kii hore waa maqan yahay kii ergadii soomaaliyeed ay ansixisay ma aha kan aan ku shaqayno haddii loo baahdana waa la heli doonaa dadka ka dambeeya arrinkaas indhoole ma lihin aqlila'aanna ma lihin waa ognaha intaas markaan kaga gudbo dastuurka muhiimo gaarah uu leeyahay wuxuu u baahan yahay qof kasta oo soomaali ah inuu ilaaliya loo baahan yahay maxaa yeele dantaadii maslaxadaada ku jirto qof aad dhihi karto adigaa ilaalinaysa ma jirto qof kastoo soomaaliyed inuu ilaaliya loo baahan yahay sababta keentay in loo waayo dastuurkii saxda ahay ma garan karna waxaa waaye dastuur annaga aan maalgashanayna ma ahayn waa dastuur dad kale ay maalgelinayaan qof kastoo soomaaliya gudaha jooga ama dibadda ha jooga dastuurka adinkaa iska leh maalgashta si aan laydinkaga xadin mar labaad ha la maalgashto waa haynaa dhaqaalihii maskaxdii caqliga waa haynaa waxaan kari waaynay inaan dastuurkaan maalgashanna anagu heli karno